بصمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بصمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka insha allah caawa aan idinkugu soo xulnay waxaa ka mid a maamulka ashahaadala dirarka ah ee somalilan oo ku faanay in yuhuudda maraykanka iyo ingiriiska ay aqoonsan doonaan maxaa ka jira in cabdiraxmaan ciro uu saxiixi doono heshiisku sheegga abraham ee sahyuuniyadda loogu dhowaanayo barnaamijka ayaan idinkugu haynaa shilal kala duwan oo ay ka dhasheen khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo siyaabo kala duwan uga kala dhacay dalka kenya wararkii ugu dambeeyey iyo wixii laga yidhiba barnaamijka faafareebka ayaad ku dhagaysan doontaan maleeshiyaadka murtadiinta kooxda riddada soomaaliya oo dhac baahsan ka wada maalmihii lasoo dhaafay deegaano dhaca duleedka magaalada muqdisho sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan inshaa allah xalqadii koowaad ee taxanihii aan ugu magac darnay riddatun walaa abaabakri laha ama diin la'aan aan loo hayn dowladdii abibakar wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo dowlad diiniya u soo xirtay wulaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas munaasabad ballaaran oo heerkeedu uu sarreeyo oo ka dhacday deegaano ka tirsan wilaayadaasi ayaad ku maqli doontaan barnaamijka mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maamulka ashahaadala dirarka ah ee somalilan ayaa ku faanay in yuhuudda maraykanka iyo ingiriiska ay aqoonsan doonaan maamulkooda waxaana jira sidoo kale warar sheegaya in cabdiraxmaan ciro uu saxiixi doono heshiisku shaagga abraham oo sahyuuniyadda yuhuudda lagu qancinayo haddaba warkaas iyo warar kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba barnaamijka xubintaasi usoo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdilwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu fuliyeen ciidamada mujaahidiintu waxa ay qarax ka fuliyeen deegaanka widow ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale qarax ay ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho kaasi oo lala egtay gaari ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana jira khasaare cadowga gaaray sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen ayraboodka degmada waajid ee wilaayada bakool xilli ay halkaasi ka degaysay diyaarad uu la socday wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda ee kooxda riddada soomaaliya murtad cabdulqaadir maxamed nuur dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxaay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka maangai ee gobolka laamu ee ku hoos jira gumaystiga saliibiyiinta kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka isku magacaabay somalilan oo ku faanay in yuhuudda maraykanka iyo ingiriiska ay aqoonsan doonaan dowlado u badan kuwa reer galbeedka oo si toos ah uga qayb qaadanaya duulaanka shisheeye ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa xusulduub ugu jira sidii aqoonsi buuxa loo siin lahaa mid ka mid ah maamulada ashaadala dirarka ah ee ka jira dalka shabakadda middle east ayaa daabacday warbixin ay ku sheegayso in maamulka isku magacaabay somalilan uu wakhti aan fogeyn aqoonsi ka heli doono dowlado ay ka mid yihiin maraykanka ingiriiska iyo imaaraadka carabta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dabadhilifka ah ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa middle east tenty four u sheegay in kiyaanka sayuuniga ah iyo imaaraadka carabta ay safka hore uga jiraan dowladaha gadaal ka riixaya in aqoonsi rasmi ah la siiyo maamulka shaadaladirarka ah ee somalilan sida wararku sheegayaan cabdiraxmaan ciro ayaa u ballanqaaday madaxda maraykanka iyo imaaraadka carabta in uu u saxiixi doono waxa loogu yeero heshiiska abraham oo ah mid lagu caadiyeynayo cilaaqaadka yuhuudda islamarkaana lagu abuurayo ra-yul caam cusub oo caalamka lagu tusinayo in wax cadaawaddah aysan ka dhaxayn gaalada iyo muslimiinta middle east tenty four ayaa warbixinta ay qortay kusoo gebagabaysay in hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan oo moxamed bin zaayid madaxweynaha imaaraadka ka helay fariin sheegaysa in la aqoonsan doono bisha disembar ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shilal dad ku dhinteen oo ka dhacay kenya khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shilal baabuur oo ka dhacay qeybo ka mid ah kenya mid ka mid ah shilalkan ayaa ka dhacay ismaamulka kiambu ilawareedyo ayaa sheegay suurtagalnimada in dhowr qof ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen ka gadaal markii gaari xamuul ah uu jiiray dukaan qalabka dhismaha lagu iibiyo oo ku yaal ismaamulka kiambu goobjoogayaal ayaa soo tabiyey in shilka uu ka dhacay isgoyska limuru waxaana baraha bulshada qabsaday sawiro ku saabsan gaariga xamuulka ah ee ku dhacay dhismaha iyo burburka uu shilku geystay ciidamo ka tirsan booliiska iyo kuwa gurmadka degdega ah ayaa dhacdada kadib goobta soo gaaray waxayna bilaabeen baaritaan lagu ogaanayo sababta keentay shilkaasi khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac geystay dhanka kale shil baabuur oo kale ayaa ka dhacay isla kenya kaasi oo ay ku nafwaayeen ugu yaraan lix qof oo kenyaan ah shilkan ayaana si gaar ah uga dhacay soysambu oo dhacda duleedka gilgil oo ku teesan wadada isku xirta magaalooyinka nakuru iyo nairobi shilkan gaari ayaa u dhexeeyey baabuur basa iyo gaari kale abaaray afartii subaxnimo ee maanta ayuuna dhacay ilawareedyo maxalli ah ayaa sheegay in dhammaan lixda qof ee shilka ku dhimatay ay la socdeen gaariga kale ee gaarka loo lahaa waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dhaca ay geysanayaan ciidamada xukuumadda muqdisho oo kusoo badanaya duleedka xamar muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa deegaanka garis baalley ee duleedka magaalada muqdisho kusoo badanayay dhaca ay ciidamada xukuumadda muqdisho iyo kuwa tuugada ah ay ka geysanayaan halkaasi ciidankan ayaa waxa ay xoog ku baaranayaan gaadiidka mara waddooyinka iyo dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaankaasi gaadiidka oo kale waxay ciidanku jidgooyooyin badan u dhigteen dadka safarayda ah iyaga oo ka qaadanaya lacago badan oo baada muuqaal kol sii horreysay lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamo si cad u baaranaya gaari ay wateen dad shacab ah iyaga oo darawalka ugu hanjabaya in ay dili doonaan haddii uusan lacagta bixin waxaa intaa u dheer dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanka garis baalley dhaca ay habeen iyo maalinba u geysanayaan ciidamada xukuumadda muqdisho askarta ayaa moobilada iyo hantida kale ka furanaya dadka rayidka ah iyada oo xiliyada qaar ay dhacdo in nafta ay dhaafiyaan ciddii diidda in la dhaco maalkiisa xubintiina cabdiwahaab waa inaga intaa caawa
وحدة تلوب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaag markan waxaad kusoo dhowaataan xalqada koobaad warbixinadii taxanaha ahaa ee aan ugu magacdarnay riddatun walaa abaabakri laha ama diin la-aan aan loo hayn dowladii abubakar warbixintan waxaa inoo diyaariyey halkanna inooga soo jeedinaya suhayb cabdulaahi
حجاب يغنيها مع الحبر الكتاب تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر tan iyo hanaqaadkii islaamka saldhigashadiisa ilaa uu ka noqday dowlad leh tir adag oo gundheer waxay fitantu iyo mixantu ahaayeen kuwa isdaba guuraya oo hadba dhinac ka soo gala mujtamaca muslimka ah ayna kaga soo kabtaan muddo kooban balse waxaa jirta daahiro halis marle arag ah oo curyaamisay kobiciisa iyo cududiisa waana tan riddada amba diinka baxa taas oo horay loogu keediyey safaxaadka taariikhda kolkaas uu allaah ummaddan u soo saaray hoggaan hal adeeg ku suntan oo leh casiimo sida buuraha oo kale iyo iimaan gundheer kuna badbaadiyey diinkiisa iyo dadkiisa
قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر العتاب
kadib geeridii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay markii ugu horaysay ummaddu ku soo baraarugtay daahiradan ugubka ah markaas oo shayddaanka iyo atbaacdiisa ay moodeen inuu dhammaaday casrigii islaamka lana soo gaaray wakhtigii la wiqi lahaa waxaana islaamka dib kaga laabtay oo ridoobay qabaa'ilo fara badan oo carbeed kuwaasoo gebi ahaanba kala dhantaalay midnimadii ummadda kana xuubsiibtay dowladdii uu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhidbada u taagay iyo wixigii lala soo saaray in kasta oo ay ahayd musiibo gelgishay muslimiinta haddana wuxuu allaah ku dabarajaray kuna suuliyey gacanta mid ka mid ah culammadeeda waa khaliifkii koowaad ee islaamka iyo waayeelkii muslimiinta sayidinaa abuubakar sadiiq allaha ka raali noqdee kaas oo dib u soo celiyey midnimadii ummadda diinkana dib ugu soo celiyey kuwii ka ridoobay markaas oo ay dib u kabatay dowladdii islaamiga ahayd allaahna uu sababtiisa kaga badbaadiyey aafo iyo diinkabax saamayn ku yeelan lahayd jiilasha soo socota
حنانيكم فقد لاحت نوايا فخلوا الذل قد كشف النقاب تسلى الكفر في هتك العذاب
quruun dheer kadib wuxuu waayuhu socdo ayaamuhuna isguraan waa tan daahiradaas oo dib u soo noqotay weliba iyadoo ka xun kana daran sidii hore aamusan una faafaysa sida dabka oo kale gashay guryihii muslimiinta ka gudubtay qaarada iyo waddammo herjiilkeeda ay ku daraasayaan iskuullada iyo jaamacadaha waana waaqac xanuun badan oo beddelay dhinac kasta oo ka mid ah jawaanibta nolosha ee muslimiinta haddii ay ahaan lahayd akhlaaqdooda habdhaqankooda waxbarashadooda iyo wixii la mid ah waase riddadii oo dib u soo noqotay balse nasiib xumo aan markaan abuubakar loo haynin
musiibada maanta jirtaa waxa weeyaan casrigan aynu nool lahay waxa weeyaan riddadii baa waxay noqotay wax la qabatimo oo dadkii aanay u kala soocnayn qowlkii iyo ficilkii iyo ictiqaadaadkii intiiba intoo lala jahro ayaa la faafinaya oo mabaadil laga dhigay usuul laga dhigaya qawaacid laga dhigay bal axsaab iyo jamaacad lagu asisay waana masaa'ibka casrigan maanta aan joogno culimmada mufakiriinta iyo ducaadda ee casrigan abuu xasan annadawi risaalo yar ayuu qoray oo ciwaan uga dhigay riddatun walaa abaabakr yani casrigan isagoo suuraynaya inay ridda jirto weliba ridda jaamixa laakiin abuubakarkii ummadda kusoo dabaali lahaa islaamnimadooda inaanu oolin
سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة haddii allaah raalli uu ka noqdo waxaan taxanahan ku faaqidi doonnaa diinkabaxa xargaha goostay ee maanta la nooshahay ummadda muslimka ah iyo sida jaahiliyada casriga ah ay u rogtay ummadda heer riddadu ay noqotay mid caadi ah mafaahiimtu isku dhex yaaceen kan gaaloobay uu si aamin ah noogu dhex nool yahay cadowgu uu noqday saaxiib saaxiibkuna uu noqday cadow ummaddiina riddada ay u aragto horumar iyo caado kadib markii cuquusheeda la beddelay
إليكم والأسى والحزن ماثل ماثل على الأطلال وكتست الشعاب si aan wax badan uga ogaanno mawduucan waa inaan marka hore dib ugu noqonnaa taariikhda oona siinaysa duruus iyo cibar ahna wehelka jiilka nool markaasi haddaba sidee ayay ku bilaabatay daahirada riddada maxaa u sabab ahaa wadiiqa nooce ah ayay hoggaankii dowladdii islaamiga ahayd u mareen xalinteeda waxaa ugu horrayn su'aalahaas inooga jawaabaya sheekh xasan takar xafidahullah ilaahay rasuulkiisa markii ilaahay oofsaday carabtii aqlabkoodii waa ay ridoobeen reer baadiyaha ahaa ama acraabta ahaa ilaahina subxaana wa tacaala reer baadiyaha waa uu tilmaamay markii horeba aayaadkiisa bayinaadka ah alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru an laa yaclamu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih ayaa ilaahay yidhi kuwa reer baadiyaha ah waa kuwa ugu badan gaalnimada iyo munaafiqnimada waana kuwa ugu dhow inaysan ogaanin xuduudda iyo sharciga ilaahay ku soo dejiyey rasuulkiisa sala allahu caleyh wasalam waxay maleeyeen rasuulka sala allahu caleyh wasalam haddiiba la oofsaday in ay iska tasarufi karaan qaarkood waxay islaamnimadii waa ka ridoobeenba oo waxays yidhaahdeen mar hadduu nebi moxamed uu ilaahay oofsaday khalaas dimtaani waa baaba'day marka ayagoo shaydaankii raalli gelinaya ayay isla markiiba ay ridoobeen waaba gaaloobeenba kulliyan islaamka ka tageen qayb ka mid a qaybna waxay diideen haddii alla ku idmaya zakada oo waxay yidhahdeen anagu salaaddii waa laa ilaaha ila allah waa aaminsannahay moxamedun rasuulullah salaadana waa tukanaynaa walaakiin zakada maana ogolin laakiin isla markiiba wuxuu qaatay go'aan adag amiirualmu'miniin radia allahu tacaala canhu abuubakar sidiiq ayunqasu diinu wa ana xay diinta miyaa la nusqaaminaya anoo nool laa wallaahi rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidii uu diintan uga tegey wax ka duwan qofkii la yimaada oo nusqaan kaga dhiga diinta allah waan la dagaalamayaa buu yidhi marka kuwii sakada diiday ee uu la dagaalamayey markiiba asxaabta qaybo ka mida ayaa sida cumar ibnukhadaab iyo rag kaleba waxay yidhaahdeen dad laa ilaaha ila allahu moxamedun rasuulullah odhanaya miyaad laynaysaa abubakarow haa buu yidhi wallaahi buu yidhi ciqaal ay xadhig ay rasuulka wakhtigiisii saka ku bixin jireen oo ay sii dhiibi jireen haddii ay diidaan waa la dagaalamaya sidii rasuulka wakhtigiisu ahaa waa inu arrintu haataa marka abubakar sidiiqa labiiyo toban calan ama labiiyo toban guuto ayuu durbadiiba isku dubariday marka guutooyinkaas oo dhan oo muslimiinta waxaa madax u ahaa oo madax uga dhigay khaalid binulwaliid waa lala dagaalamay lagana tirtiray wax riddad carabta isla markaasna murtad inaba loo adkaysan mayo low maalintaas aan lala dagaalameen qof kastoo ridooba faraha laga qaadi lahaa laakiin murtadku yacni ma'aalkiisiyo meeshu ku dambaynaya waa in la dilo saa weeyaan walidaalika sidaas sababta ay u ridoobeen waxay ahayd in ay maleeyeen diintaani inay u dhammaatay mar haddii rasuulullahi ilaahay oofsaday saasay u maleeyeen qaybna waxay maleeyeen in xoolihii zakada iyo laga tanaasulayo o aan la qaadaynin nebi maxamed baa qaadi jiray annaga maxaan ma garanaysaa nebi maxamedna waa ilaahay waa oofsaday idinku maxaad naga rabtaan sheeko caynkaasi keeneen laga yeeli maayo markaa allah ha ka raali noqdee khaliifkii muslimiinta abuubakar ayaa lahaa aragti dheer oo diineed oo ah natiijada ka dhalatay tarbiyadii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam ku bixiyey diyaarinta hoggaan suuban isagoo go'aan sal adag kaga gudbay shubahaadkii ku xeernaa meel adagna ka istaagay cid kasta oo kala saartay salaadda iyo sakada in qaar ka mid a qabaa'iladii carabeed ay iska diidaan inay bixiyaan sakada ayaa ahayd duminta tiir ka mid a tiirarka uu islaamku ku taagan yahay waana rugni adag sidaa darteedna islaamku uu yahay mid koobaya dhammaan dhinacyada nolosha cibaado iyo siyaasi ahaan intaba sakaduna ay tahay cibaado maamulkeeda iyo ururinteeda uu allah dul saaray xaakimka dowladda islaamiga لما فيما بعد رجع جيش أسامة وأراح قليلا بدأت حركة مواجهة المرتدين دلوقتي السؤال قبل ما نتكلم في حركة مواجهة المرتدين نفسها السؤال kadib markii uu soo laabtay ciidankii usaama oo waxyar nastay waxaa bilowday dhaqdhaqaaqyadii looga hortegayey riddada marka inta aan ka hadlin qaabkii loo wajahay riddada waxaa jirta su'aal miyay noqonaysaa in dadkaasi si xoogaha diinta loogu qasbay maya sababtoo ah kuwan waxay ahaayeen kuwa marka hore islaamka ku qancay kadibna ka ridoobay haddii aan soo dhoweeyo si uu u fahmo qofka xilliga nool kuwaasi waxay ahaayeen jamaaco taabacsan dowladdii islaamka kadibna isku dayey in ay ka hoos baxaan oo ay iyagu noqdaan dowlado gaar u taagan marka yay tahay dowladda aqbalaysa kooxaha gooni isu taagga ah dabcan waa maya ma jirto dowlad aqbalaysa mid waa taas tan labaad waxay tahay in ay ka baxeen islaamka qaarkood ayaa raacay kuwa sheegtay nebinimo halka kuwo kale ay diideen in ay bixiyaan sakada oo ah xaqa uu allah ku leeyahay maalka khaliifkana uu mas-uul ka yahay in uu dhaqan geliyo cibaadadaasi khaliifka iyo imaamka muslimiinta waxaa laga doonaya ayaa ah in uu xifdiyo diinka iyo in uu ku maamulo dunida marka dagaaladii riddada waxa uu ujeedkiisu ahaa laba arrimood in la xifdiyo midnimada dowladda sida in laga hortago qabaa'ilada iyo manaadiqda goonigoosadka ah iyo in la xifdiyo diinka oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama nooga tagay iyada oo cad si uusan qofku u dhihin kan ayaan samaynayaa kanna waan ka tagayaa sidaa daraaddeedna diinka iyo siyaasadda marka laga hadlayo islaamka waa hal shay oo aan la kala geyn karin الدين والسياسة في الإسلام شيء واحد لا يمكن التفريق بينهما sidaa ayuu abuubakar ku badbaadiyey islaamka iyo dowladdiisa oo uu kaga taqallusay cid kasta oo kala saartay allah ha ka raali noqdee maxaa maanta abuubakar kaga baahi badan ummadda xilli islaamka lagu soo koobay cibaadaadka lana tuuray awooddii iyo xukunkii uu lahaa
نذوق المر تسقيه الصيام نذوق المر تسقيه الصيام فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dowla diiniga usoo xirtay wilaada degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi waxaana xafladii xiritaanka kasoo qayb galay wilaada wilaayaadka hiiraan gado iyo qaar ka mid ah nuqabada ah wilaayadaasi haddaba goobtii ay xafladaasi ka dhacaysay waxaa ku sugnaa cabdiqani maxamed islamarkaasina tabintan inooga soo sameeyey bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada tabin toos ah oo aan idinku soo samayn doono xaflad ballaaran oo gabagabo ah dowro muddo shan iyo toban maalmood ah u socotay mas-uuliyiinta degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan taas oo intii ay socotay ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan hogaanka dhaqanka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee ugu horreyn waxaan soo dhoweynayaa sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekhana kusoo dhowo warbaahinta islaamiga landalus aad baad u mahadsan tahay waa dhowey cabdiqani idaacadda landalus waa ku dhowaa sheekhana halkan waxaa lagu soo xirayaa dowro muddo shan iyo toban maalmood ah u socotay mas-uuliyiinta degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekhana dowrada iyo ujeedka loo qabtay ee faahfaahin naga sii alxamdu lilaahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin walaalka cabdiqani aad baad u mahadsan tahay adiga iyo guud ahaan bahda iclaamka iyo dhammaan marti sharafta kala duwan oo qiimaha badan oo nala soo mushaarakaysay xafladda qiimaha badan sida kuu muuqato horeyna aad u xustay waxaa meesha isugu yimid horta waa anwaac kala duwan hadda dadka faa'iidaya maanta oo meesha jooga laakiin cidda ay muhiimaddu ahayd waa mas-uuliyiintii maamuladii dhammaan wilaayada islaamiga hiiraan qaybahooda kala duwan waa mashruuc weyn waa barnaamij loogu talagalay horeyna u dhacay qaybo badan oo ka mid ah wilaayaad sida noogu qoran boorka waxaad arkaysaa inay tahay dafcadii shanaad waa macadkii weynaa ee mucaawiyata ibn abi sufyaan loogu talagalay in kawaadirta lagu diyaariyo ama wilaada lagu soo dhiso annaga nasiib baan u yeelannay aad baan ugu faraxsannahay muhiimadda laga leeyahay oo raggaa loo jamciyeyna waxaa weeye in macnawiyaadkooda kor loogu qaado mustawiyaadkooda kor loogu qaado macluumaad lagu kala qaato aqoon ahaan iyo tacliim ahaan la kordhiyo dadkii la tanshiidiyo muhimaddu intaas weeye maadaama camal aan ku jirno cadow badan leh maadaama aan mujtamac tiro badan qaabilayno oo aan baashirayno oo aan dacwo iyo risaale iyo khayr u wadno ka warqabka soofaynta qalbiyada iyo macnawiyaadka intaba ayay dowladda xambaarsan tahay waana runtii dowlo farxad aad u weyn ay ka muuqato waxaan rabaa inaan sheego ama aan xuso kuma eka ka faa'iidaysiga xitaa ragga degmooyinka xitaa tookadan annaga waxaa qayb noo ah in faa'iidada ay qayb ka noqdeen ragga tanfiidka gobolka xitaa kuwa faa'iida inay ka mid yihiin marka muhiimaddu intaasay ahayd aad baan u mahadsan tahay maasha allah sheekhana ee sida aad xusay dowladan muhiimad weyn ayay u leedahay ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo guud ahaan qaybaha bulshada ee maxaa xilligan ku soo beegay in mas-uuliyiintan dowladan loo qabto horta waa hawl socotay ahayd caamatan oo hoggaanka guud xershal mujaahidiin ay qaateen sidaa u jeedid meesha mas-uuliyiin tira badan baa fadhida makaatib kala duwan baa fadhida qismiga tahiilkaa fadhiya oo ugu wakiila qadiyadda qismu siyaasa welwilaayaad welwilaayaadka ugu wakiila hawl marka iska fudud ma aha laakiin annaga waxaan isleenahay maadaama wilaayata hiiraan alislaamiya ilaahay uu nasri weyn siiyey dhul fara badan oo waayo badan naga maqnaan ilaahay uu furay tacbiyo la gelinayo in dadkaana ay rabaan in diin iyo khayr la gaarsiiyo siyaasad iyo maamul la gaarsiiyo ummaddii la kasbo maamullo aan horey u jirin dib in loo unka la rabo muxaafadaad maqnaa iyo maamullo maqnaa in la soo celiyo la rabo waxay daba joogtaa arrinta noocaas ah wakhtigeedina weyba ku aaday nasiibkeennina
sheekhana halkan dadaal ballaaran ayaa ka muuqda oo wilaayada hiiraan ay gelisay dowladan iyo sidoo kale ee qabanqaabadeeda intaba maxaa ka soo bixi doona rajadaada iyo waxa aad saadaalinayso cabdiqaniyo hadda waxa socda kelimaadka baad ka arkaysay mas-uuliyiinta waxay isu bedeleen arday isu bedeleen runtii waa ayagaas laxadidi la'yahay mid gabya mid hadla iyo waxa ay shucuurayeen dhammaanna waxay sheegeen waxa ay meeshan ku qaanteen miidaanka laga arki doono macnaha waxaa laga arki doonaa wilaayada bay ka muuqan doontaa maasha bay ka muuqan doontaa rajadaydu marka waxaa weeye ilaahay idinkii wax la dareemo dadka muslimiinta inay ku farxaan cadowgan uu ka naxasoo bixi doono insha allah waa tahay ugu dambeyn mas-uuliyiinta dowladan loo soo xiray ee dardaarankaada ku aadan aad siinayso maxay tahay iyo sidoo kale bulshada muslimiinta ee ay maamuli doonaan intaba waxaan leeyahay horta dhowr arrimood soomaalidu waxay tiraa dardaaran guri ku har anu ma rabo tookada inay noqdo dardaaran guri ku har dardaarankaa la qaatay iyo wixii la siiyey isisiiyey tawjiihaadkii iyo tacliimaadkii walaaluhu inay iltizaamaan oo ay fuliyaan u dardaarmayaan aniga ka waali ahaanna waxaan rabaa inaan kula shaqeeyo oo aanan khudlaaminin mujtamaca ay matalaan inay rifqi u muujiyaan meesha u baahan liin iyo in la dabciyo inay u dabciyaan oo ay yani rifqi u muujiyaan meeshii mudan in la qabto oo la dhuujiyo inay dhuujiyaan mushaawarada isla socodka inuu bato dadkooda inay kasbadaan sharta awlawiyaadkeeda iyo bilowgeeda iyo bidaayadeeda dadka warqaba inay noqdaan oo soo jeeda in ay ogaadaan inaan nahay maantay dad looga soo duulay dhinacyo badan xagga fikirka waa noogala soo duulay xagga nolosha iyo muxuu ahaa iqtisaadiga waa noogala soo duulay xaggii risaaladii iyo dacwadii iyo khayrka waa noogala soo duulay dadnimada iyo akhlaaqda waa meel macnaha annaga noofi wey ma jirto cidda maanta u taagan oo hawshaa matashana waa annaga waa cidda u labisatay in ay matalayaan suubanahani sala allahu calayhi wasalam waxa aan maanta xambaarsannahayna waa wax nebi maxamed jiiq jiiq kaga siiyey u cusleeyey wax nebi maxamed cusleeyey baan xambaarsannahay qofba marka waxa xambaarsan jireec iyo dabacsanaan iyo dadnimo xumo iyo liidnaan midna kuma habboono waxa aan qaadannay oo aan fahanay inaan dhaqan gelina kana dhabayno deegaanadii dhulka muslimiinta aan ku matalaynayna ay ka muuqato intaas walaala u dardaarno bulshadeenna waxaan leeyahay gabar iyo wiilba garab siiya raggaa walaalihiina maamuladiinna ugu kaalmeeya dhaqankaan la hadlayaa waxaan la hadlayaa waxgaradkaan la hadlayaa ganacsatadaan la hadlayaa dhallinyaradaan la hadlayaa waxaan la hadlayaa gabdhaheenaan la hadlayaa reer miigaan la hadlayaa waxaan leeyahay walaalaheenna maamuladiinna garab siiya dhinac istaaga aan isku duubnaanna markaasaan naguusha gaarayna aad baa umahadsan tahay cabdiqani aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ee dhegaystayaal waxaan usii gudbaynaa qeybaha kale ee tabinteenna iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay xafladda waxaa markan ii muuqda oo mikrofoonka kusoo dhoweynaya naqiib macalin yuusuf gudoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada hiiraan ee nabadoone kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee landalod bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah aladii khalaqa alinsaana fa axsana wasawara fa adqana wqadara faaxkama wcalama alinsaana maa lam yaclam wsali allaahuma wsalama calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin andalus waa soo dhowa nabadoone xafladan iyo waxay idinkaga dhigan tahay kasoo qaybgalkeeda bismillahi raxmaan raxiim su-aashaasi waa su-aal aad muhiim iyo muhiim u ah sida ay nooga dhigan tahay iyo dareenkeeda markaan cabiro waa dareen aad iyo aad u sarreeyo waa wax in badan aan ku fikiriyey munaasabadan oo kale inay dhacdo sidii aan qalbiga ka tabayeyna ayay u dhacday culimmada bixisay iyo ragga la keenayba waa raggii acmaasha hoggaanka ka ahaa oo ummaddan inay wax ka beddelaan looga tala galay inay hal meel wax ku wada qaataan hal macallin oo wax baro hal amar la siiyo waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay wax ka bedeli doonto dowladan iyada ah oo raggaani la siiyey waxay meeshaani ay ka taxsiiliyeen insha allahu tacaala saaxada laga kasi doono hadday dacwo tahay hadday tacliin tahay hadday jihaad tahay haddii ay tahay in goobihii mucaskaraadka la buuxiyo in ummaddii la towjiihiyo macno badan ay xaggeeda ugu dhigan tahay waana laga kasi doonaa insha allahu tacaala quluubteedana si aad iyo aad ah ayay waxay ugu muuqataa farxad aan la qiyaasi karin waa tahay mas-uuliyiintan maadaama juhda ballaaran ay gelisay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dardaarankaada ku aadan raggan dowrada loo qabtay dardaarankan ku aadan waa sidan hore ugu sheegayba waa dardaaran dhaxalgal ah waxayna ka muuqataa raggii wax la baray gabayada ay ka soo jeediyeen halkan inuu yahay gabayo inay wax fahmeen ayaad ka dareemi kartaa ragga ka soo jeediyey tixyada gabayada ah waa rag la maalgeliyey ciddii la maalgeliyeyna wixii lagu maalgeliyey waa laga arkaa carabkoodii waxaa ka muuqatay gabayo aad qiiro u leh tilmaamayo inaan dib loo noqonin oo intikaas uusan dhicin agmalihii islaamka fakhriga aan kaga aadanay haddii aan nahay walaayada islaamiga hiiraan dhaqankeediina inaan hore u soconno goobaha dhiman insha allahu tacaala gacanta muslimiinta lagu soo geliyo iyadoo dacwo iyo seefba ay wada socoto rajo aad iyo aad u ballaaran ayaan qabnaa insha allahu tacaala goobaha rag gacanta muslimiinta soo galayna aan ula dhaqana wanaagsan waquulu linaasi xusnan maca dacwo waxsiin wax u sheegid wixii munaafiqiin oo seef u baahna laga dhiciyo ummaddani dacwadii looga yeero haddii ay dacwo gasho inay rijaal ka soo baxayaan ninkii kula dareere maanta haddii xaqa xaggiisa loo jeediyo in biri xaqa dad difaacaya ay ka soo bixi doonaan ayaan rajaynaynaa dadkaasi mawado xumo dad ayaa wax ku shubtay wixii wax ku shubtayna inay khaldameen way ogaadeen wiilal fara badan ayaa maanta tawxiid la'aan dhintay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kuwa baaqiga ah caanadaati cintitooda ayaa la qabtaa waxa noo soo haray waa citinti insha allahu tacaala ummaddaasi inay dacwo noqon doonto waxaana leenahay muslimiinta meel walbo ay joogaan khaasatan wilaayaadka inay u duceeyaan hiiraan khaasatan bariga hiiraan inay u duceeyaan oo ilaahay ay u baryaan baryada waxa weeye waa rugni oo jihaadka ka mid ah ayaan leeyahay insha allahu tacaala waxaan halkan ugu jeedinayaa fursaddaada habiga anoo ka faa'iidaysanayo dadka garcasta ah noocyadooda kala duwan waxaan leeyahay ragga garmadowga ah kaalintii ay ku lahaayeen jihaadka way ka soo dhalaaleen safka ayay ku jiraan waxa meesha ka maqan waxaan leeyahay waa ragga garcasta ah ragga garcasta ohow wiilashiinna ayaa safka ku jiro wiilashiinna ayaa cadowga ilaahay la xisaabtamay ayaa ka saaray iyagoo kaalmaysan alla subxaanahu wa tacaala ragga garcasta ohow kaalintiina meesha way ka maqan tahay meel walbo aad gobolka ka joogtaan iyo qabiil walbo aad ahaataan maanta diinta waxay ku socotaa tanaafus inay qabiiladii ku tartamaan ciddii saaxada laga waayo ama wiilkeeda laga waayo ama maalkeeda laga waayo inay dibdhac ay ku sugan tahay inay dareentana waan boorinaynaa marka waxaan leenaha rag garcaska ohow ummadda meesha aad ku hogaaminaysaan ilaahay subxaana watacaala waa idinla xisaabtamayaa insha allahu kaalinta aan leenahay waxaan leenahay ragga garcasta gobolka hiiraan degan qabaa'ilkay doonaan iyo jifadii doonaanba ha ahaadaano waxaan ugu baaqaynaa insha allahu tacaala xaqa lagama lahan diinka ilaahay dhowrta si aan laydin mahadiyo gobolkan oo u noqdo gobol barwaaqo ah waxaa caddaatay inay hoogayaan lagana qaalib noqonayo wax caday noqotay marka waxaan leenahay xaq garab istaaga si aan u cisowno cadow inaan meel ugu soo wada jeesanno ayay sharafteenna ku jirtaa saas ayaan leeyahay andulus waanaan idiin mahad celinaya
aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dhegaystayaal welina waxaan ku guda jirnaa tabinteenna tooska ah qaybaha kale ee barnaamijka ayaan eegi doonaa insha allah markana waxaa ii muuqdaa sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada diinta islaamka sheekhana kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah alandalus bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi caalamiin wasala wasalaamu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin dowladda waxaa loo qabtay saad ka warqabtayba raggii kawaadirta ahaa muxaafadaadka gobolka hiiraan kala duwan raggii maamulayey haddii wulaa tahay iyo haddii xisba tahay iyo haddii waxaa weeyaan ducaaddi ay yihiinba ayaa dowladda loo qabtay marka waa xibnihii yacni ugu muhiimsanaa gobolka oo shaqada islaamka gacanta ku hayay marka in la tawciyey oo la tafciiliyo oo la tanshiid geliyo qofka bani aadanka ah waad og tahay haddii muddo hadduu shaqeeyo waxaa laga yaabaa xogaa futuur iyo waxayna ku dhacaanoo si u yar daalaa laga yaabaa marka in la nashaadiyo oo yacni nashaadkooda kor loo qaado oo wixii wax badanoo ka maqaana la baro oo loo sheego waxaa weeyaan waa shay laga maarmaar dowladdu marka muhiimad weyn ayay leedahay raggii gobolka muhimku ahaana wax ka maqan ma laha waa wada joogeen dowladuna way qaateen marka dowladu aad baa loogu baahnaa wakhtigeedana way dhacday rag culamo ahoo muhim ana dowlada way bixinayeen marka inay wax badan ka beddo waaqica wax badan ay ka beddesho ayaan rajaynaynaa insha hadday dacwo tahay iyo jihaad hadday tahayba inay waaqa wax badan ka bedeshaan rajaynayna insha allah waa tahay sheekhana ee dardaarankaada ku aadan muxuu yahay ee mas-uuliyiintan halkan dowladda loogu qabtay ee maadaama ay maamulayaan ee bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan u dardaarmayaa kow allah subxana wa taala inay ka baqaan waxay maamulayaan ay gacmaha ku hayaan ilaahay subxaana wa tacaala gacmahooda yacni hoostooda geliyey in allah subxaana wa tacaala kaga baqaan dadka inay u naxariistaan inay u dhimriyaan waxaa weeyaan inay u soo jeedaan leyla wanahaaran ayaan kula dardaarmayaa inay tahay inay ogaadaan inay mas-uuliyad tahay berri ilaahay subxana wa taala weydiinayo waa wax takliif ahoo lagu kallifay mooyaane wax tashriif ahoo sharaf ahoo iyo madaxnimo iyo macnaheeda maaha waa shay mukallaf ah berrina qiyaamo la weydiin doono marka iyagu in waxa weye dadku ay raaxaystaan iyaguna daalaan cumar cabdicasiis baa waxaa layidhi nin yacni yarfaa la dhihi jiro addoonkiisa ahaa ayaa habeena maalin way socon jireen marka wuxuu yidhi kayfa naasu yaa yarfa yarfa uu dadka bal ka warranuu yidhi wuxuu yidhi annaasu kulluhum fii raaxa ilaa ana wa anta wa haada alberdown dadku dhammaan raaxay ku jiraan bun aniga adigii faraskan unbaa imtixaan noo ciqaaban ur habeenii maalin isagii faraskii addoonkiisa wada socdeen marka noocaas inay noqdaan inay ogaadaan mas-uuliyadda berri in la weydiiyo cumar khataab radiallahu canhu ayaa wuxuu yidhi ciraaq yacni faras hadduu turunturoodo meel waddaa ku turunturoodo wali weydiinaya qaamo maxaad waddada ugu hagaajin weyday oo waddadu yacni turunturadan maxay tahay maxaad waddada ugu ha- ugu hagaajin weyday ayaa la weydiinayaa marka selafka inay ku daydaan tadxiyo sameeyaanoo habeen maalin u soo jeedaan yacni dadkan in maaragtay waajibaadka ka saaran ay gutaan ilaahayna subxana wataala uga baqaan ayaan u dardaarmaya saasaan shacabka muslimiinta ee dadweynaha leh aad baad u mahadsan tahay sheekhana ee waan kaaga mahad celinayaa fursadda aadna siisay ee dhegaystayaal welina waxaan ku guda jirnaa tabinteenna tooska ah oo aan idinkaga diyaarinay gebagabada xafladda dowladda mucaawiyata ibnu abi sufyaan ee waxaa markan eegi doonaa ee dhanka iyo marti sharafkii ka yimid qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee waxaana soo dhoweynayaa sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo ee sheekhana kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee landalus dhoway walaalay jazaaka allah khayran Ee, sheekhana halkan aan ku sugannahay ee munaasabad ballaaran ayaa ka dhacaysa ee qeybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta wilaayada iyo sidoo kale ee marti sharaf kale ayaa kasoo qayb galay munaasabadan kasoo qaybgalkeeda iyo ahmiyadda ay ku leedahay adiga jazaaka allah khayran xafladdan waxay ii leedahay misaayaad gaar ah waxaan arkayaa runtii yacni hore ukac iyo tillaabaqaad wanaagsan oo ay waxa weeyaan qaaday walaayadu gaar ahaan waxay indhahayga qabanayeen rag aad iyo aad loo diyaarshay aqoontoodana fiican tahay majaalka looga talagalan si fiican u gudanayay hadday tahay dacwiyan majaalkooda kala duwan hadday tahay wixii loogu talagalay ahaa dadkii asxaabul macruufka iyo mukarka joojinaya qaabka waxa weeyaan ay u khidaabayeen dad xamaase leh baan arkaya marka dowladda waxaa la dhihi karaa dowlad masaayaad badan le weeye wakhtiga ay socotay iyo runtii iyo wakhtiga waxa weeyaan yani laga laga gudbiyey majro fiican weye kala duwan tahay guud ahaan ayaa leedahay jazaak allah khayr ee sheekhana maadaama ragga dowladan loo qabtay ay yihiin ee mas-uuliyiintii loo igmaday ee maamulka shacabka muslimka ah ee ku dhaqan wilaayadaha hiiraan ee muxuu yahay dardaaranka aad siin lahayd jasaak allahu khayran fariinta way iska caddahay yacni annaga waxaanu nahay ummaddii nabi maxamed sala allahu aleyhi wasalam waxaana saaran waa mas-uuliyad diineed weeye waxaanu dhihi lahay walaalayaalow waxa idin yeelo waa howl culus waa ammaano waa ammaano cirka iyo dhulka laga diiday waa ammaano culus ilaahay subxaana wa tacaalana waxna weydii doono ummadda maanta nala joogta ama umradano inay waxna weydii doonto weeye sidaas awgeed marka waxaanu leeyahay mas-uuliyaddaas oo cirka diiday oo dhulka diiday oo aad u culus inaan u qunno si cadaalad ah oo waxa weeyaan ikhlaas ku jiro oo sidqi ku jiro oo dadnimo ku jirto oo mas-uuliyad ku jirta inaad u qaadataan ilaahayna ugu dhowaataan ummaddaasna gaarsiisaan risaaladii waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala nagu waajibay addoonka aan ku ahayn inaad ummadda gaarsiisaan ummaddaas ummatu dacwa ka dhigtaan khayrka ugu horseed ugu noqotaan diinta ilaahay subxaana wa tacaala ugu yeertaan adinkana ay idinka muuqato waan dhihi laha insha allahu tacaala ana daalin maxaa yeelay maanta waxaana hor yeello waa arrin culus oo ah ummad jahli la tegay oo waxa weeyaan cadowgeedii waxa weeye in badan oo yacni kala dagaalamay dha- dhan kasta iqtisaadiyan iyo maskaxiyan maadiyan oo kala dagaalamay weeye sidaas aawood marka waxaan idin dhihi lahaa in badan inaad ku dadaashaan ummaddaas waxa weeyaan dariiqii saxda inaad kusoo dabaashaan juhdina gelishaan baan idin dhihi jazaak allah khayr aad baad u mahadsan tahay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo welina dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa tabinteenna ee markan aan dib ugu laabanno dhanka iyo nuqabada ee waxaana soo dhoweynayaa nabadoon axmed jihaad oo ka mid ah nuqabada soomaaliyeed ee nabadoone dowladan loo qabtay ee mas-uuliyiinta degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo ahmiyadda ay u leedahay ee wilaayada hiiraan iyo guud ahaan ee shacabka wilaayada muhiimadda waa dowro ku soo aaday waaqaca la socota wakhtigeediina ku habboonayd ku soo aaday waa dowro wacyiga kor loogu qaadayo waa dowro dadka eh, jihaadka marxaladahow galay iyo wakhtiguu joogay iyo isbabeddelkiisa la socota laguna baraarujinayo hawsha ay soo mareen iyo midda u dhimanba lagu baraarujinayo waxay ka tagtaa malahan waa dowro muhiima oo xilligii loo baahnaa kusoo aaday ee mas-uuliyiintii ka qayb qaatay ee loo qabtay ee maxaa dardaaran ah oo aad siinaysaa waxaan siinayaa waxaa la yidhahdaa soomaalida waxay tidhaahdaa faraska waxa usha loogu dhiftaa waa inuu orodka ka dheereeyo waxaan leehay ummad baa idin sugaysa hadika wilaayada keliyaha ku xisaabtamina ha isla ekaysanina hamigiinna ha soo gaabinina hamigiinna muslimiinta caalamka oo dhan yaa la rabaa inaad ducaad u tihiin waaliyaal aad u tihiin makaatib maaliyadeed aad u tihiin horumarkaas inaad gaartiin tiigsatiin hamigeenna hamigiinna aad ka dhigtaan mid caaliya ah oo caalamka oo dhan ku aadan khaasadan haddana wilaayada aad joogtiin waxaan rabnaa inaad dadka la tacaamushaa aad la tacaamu ama umarada u tihiin ama la ka shaqeeyada hoggaanka u tihiin in dabciyo rifqi loo sameeyo waxaad raacsantiinoo haysiin jidkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asaa qudwa idee ah jidka nebi maxamedna wuxuu ku dhisnaa rifqi naxariisasho dhimrin ta'aluf wax walbuu ku dhisnaa inaad dabciga nebi maxamed aad qaadatiin oo siirada ka qaadatiin kuna socotiin taas ayaa maanta lagu gaari karaa horumar caalamka saameeya sidii tii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam keligiis oo maka ugala soo baxay caalamkana uu u gaarsiiyey waxaan leeyahay dariiqaa sunnada hiigsada qalbiga ku dhagsada intaasaan kula dardaarmaya waa tahay sheekhana ugu dambeyn maxaad kula dardaarmaysaa shacabka wilaayadaha hiiraan dadka muslimiinta oo wilaayaadka ama ha joogaano ama ha ka baxsanaadano ummadda muslimiinta ahoo soomaaliyeed waxa kula dardaarmaa inaad naf aad ka raadisaan maantay kitaabka iyo sunnada waad aragteen waad tijaabiseen wax idiin dhiman maanta ma jirto shareecada ilaahay qaata midigta ku qabsada amaa haddaad weeli waysaan oo shareecada ilaahay xagga iska dhigtaan oo dimuqraadiyo iyo xeerar iyo aad qaadataan qayladiinnu waa si laba jibaarmaysaa dhulaa layga dhacay wiilaa bad iga dhacay wiilaa tahriib layga wiilaa guri aan u gaday fillaha layga qabsaday tuugaa iga xiranay waxaasoo dhan waxaan leeyahay waxaad uga baxaysaan sunnada iyo kitaabka wax kale idinku baaqi maayo shacabka reer hiiraan maantay waa la laba jibbaari rabaa shareecada xooggeeda iyo howlgalkeeda gobolladii hoogaalada muddo badan naga haysatay ayaa nagu soo kordho ilaahay noo xoreeyey maanta waxaa laga rabaa dadka reer hiiraan inaan dadkaas walaalaheenna diin iyo dacwo iyo wanaag iyo gacan wilaayadeenna keelinta koowaad aan gelinno shareecada adikana sidaad gacanta waa ku mahadsantihiin aad ba shareecada ula shaqaysaan kitaabka ula shaqaysan wilaayada aad ba ula shaqaysan dadka reer hiiraan waa dad mudan in lagu ammaano shareecada siday u garab istaageen oo adag waxaan leeyahay wilaayada hiiraan meelaha ka dhiman gurmad ahaan walaalaheenna waa inuu gurmanay baabuurta fuula taga soo muxaadareeya soo dacwo ka soo guta wujuuhdiinna tusa qulubtiinna tusa farxaddiinna tusa gurmadee ha la gaaro cadow baa muddo haystay cadowgii ilahay kaga qaadayne ha looga duceeyo ina ilaahay ku soo celina ha looga duceeyo walaada hiiraan waxaan leeyahay dadka shacabka walaalaheenna sidii aad u dadaali jirteen u laba jibaara dadaalkiinna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon axmed jihaad oo ka mid ah nuqabada soomaaliyeed markan waxaa ii muuqdaa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo ka mid ah martisharafkii munaasabadan ka soo qayb galay sheekhana soo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alandalus ku soo dhowow bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda jazaakum allahu khayran warbaahinta islaamiga ee alandalus waa ku dhowahay jazaakum allahu khayran waa tahay maanta halkan waxaan u joognaa munaasabad weyn oo gebagabo u ah dowro shan iyo toban maalmood u socotay mas-uuliyiinta degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo sidoo kale qeybaha kale ee tanfiidka wilaayada muhiimadda dowradan iyo waxa uu kaga dhigan yahay kasoo qaybgalka xafladan jazaaka allahu khayran dowradan iyo muhiimadda ay leedahay xaqiiqatan waa mid muuqato waxay muhiimad u leedahay qof kasta oo iimaan leh oo caqiida loo diin leh waxay muhiimad u leedahay ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxay muhiimad u leedahay gaarsiinta dadkeenna ilaahay tabaaraka wa tacaala tawxiidka diintiisa waa mid si khaas ah qabaa'ilka muslimka ee soomaaliyeed ee degmada islaamiga hiiraan si godob u taabanayso waa dadkoodii iyo wiilashoodii ilahay kitaabkiisa ku maamulayey maanta la isugu keenay in la dareensiiyo mas-uuliyadda ay ummadda u hayaano iyo dhagaraha cadow dadkooda inay kala dagaalaan marka waxaa la dhihi karaa waa dowro faa'iido badan leh saaxadan laga dareemi doono insha allahu tacaala waa tahay maxaad u dardaarmaysaa mas-uuliyiinta halkan dowrada loogu qabtay jasaaka allahu khayran anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaan u dardaarmi lahaa dadka lagu aaminay quluubta dadka muslimiinta ah ee bini'aadam nool maamulkiisa iyo alla ku xirnaanshihiisa loo dhiibay wixii loo dardaarmi lahaa waxaan dhihi lahaa laidinkuma dirin dadkaas laidinkumana dhiibin raacyana laidinkama dhigin inaad maal u tacabtaan ood adduunya u samaysaan hogaankooda laidinkuma dhiibin inaad maal ka tacabtaan islaamka sanduuqya u soo buuxisaan ee waxaa laidinku dhiibay ee hoggaankooda laidinka dhigay waxay tahay inaad allihii abuurta ku xirtaan ogaada xariir- xiriirka allah tabaaraka wataala iyaga ka dhex hadduu hagaago waad liibaanteen wixii aan rajaynaynin waan helnay insha allahu tacaala qabaa'ilka muslimka hoggaankooda waxaan leeyahay war maanta ka faa'iidaysta ummad diinteeda gaarsiiyo maanta ka faa'iidaysta cadliga cadaaladda ugu imaada jannada allaad ku gulaysa insha allah dudeeraada ogaada carshiga raxmaanka wuxuu u gilgishay oo u lushay hoggaan qabiil dartiisa u gilgishay maanta inaan raadinno oo aan isku dayno cidnaga diidaysa ma jirto sharaf iyo karaama diinta aan ka waynayna dulli iyo daba socod gaala ka heli mayno gunti iyo gabagabada waxaan leeyahay ninka diiday dalkaygee inaan diin ku maamulo inaan dooxna mooye miyaan dayn karayn hada bilaa tawfiiq wasalam alaikum waraxmatullahi aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel ee markana waxaan soo gaarnay gebagabada tabinteenna ku aadaneed munaasabadii ee lagu soo gebagabaynayey dowradii u socotay mas-uuliyiinta degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ee markana waxaan eegi doonaa dhanka iyo dalabadii dowladda ka faa'iidaysatay ee ugu horreyn waxaan soo dhaweynayaa ee mid ka mid ah ardayda ee soo dhowo walaalka dhowah walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ee walaalka halkan maalmihii lasoo dhaafay dowro ayaad ku qaadanayseen ee juhdi badan ayay idin gelisay ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ee duruus kala duwan ayaana halkan ku qaadateen ee maxay tahay waxyaabaha idinla gudboon ama tallaabooyinka aad qaadi doontaan markaad ku laabataan ee shaqooyinkiina gaarka ah Eh, insha allahu meeshaan waxaa ilaahi subxaana watacaala ayaan ku mahadsan waa ka faa'iidaysanay dowro aada u qiimo badan wakhtigeedana yaraa cilmiga aan mataqaana xambaarnayna badnaa ayaan ku qaadanay ilaah baa ku mahadsan insha allahu haddii aan mataqaanaa aan ku laabanna meelihii makaanadii loola cayoomin insha allahu waxaan mataqaana ballanqaadaynaa inaan gaarsiino ummaddii naga dambaysay ammaanadii noola dhiibina si noola amri aan u gudano insha allahu ilaahay aan mataqaanaa inaan ka ka baryayna inuu nagu garab galo aad baad u mahadsan tahay ee markan aan soo dhoweeyo walaal kale oo ka mid ah ee raggii dowrada ka faa'iidaystay waa dhowahay walaal bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam Ee, waxbarashada shan iyo tobanka maalmood meesha nooga socotay ama macadka meeshana lagu soo gebagabeeyey waa shan iyo toban maalmood oo u dhiganta shan bilood xagga waxbarashada marka la fiiriyo ama maalmuhu waxay ahaayeen shan iyo toban maalmood oo keli ah waxa lagu daraaseeyey wax lasoo koobi karo ma ahayn aad bay u fara badnaayeen rabbi subxaana watacaala ayaanu uga mahad celinaynaa annaga marka waxaana saaran juhdigiina la geliyey inuu naga muuqdo ayaana saaran dacwadii waana la ka gutay waana la soo gaarsiiyey allah subxaana watacaala wixii nabigiisa calayhi salaatu wasalaam uu soo gaarsiiyey ayaa intana la ku soo gaarsiiyey wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa ee mid ka mid a mas-uuliyiintii ka faa'iidaysatay dowrada mucaawiyata ibnu abi sufyaan oo wilaayada hiiraan ay u qabatay ee mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ee guud ahaana dhegaystayaal tabinteenna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid midka la mid ah oo dib mar kale aan ugu kulanno ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى